faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed daacod maxamed raadiyo cadaado dhulsmarag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado baledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon maamulka puntland oo shaaciyey dad cusub oo laga helay cudurka covid nneteen deegaanada maamulkaasi hogaamiyaha xisbiga wadajir iyo wafdigu hogaaminayo maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland oo maanta kulan muhiima ku yeelanaya magaalada garowe ee caasimadda maamulkaasi faahfaahinno ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo ka dhacay dowla deegaanka soomaalida etoobiya madaxweynaha galmudug oo sheegay in maamulka galmudug uu xoraynayo deegaanada shabaabku ay ka haystaan maamulkiisa intaas waa qaar ka mida qodobada ugu door karoon warka subaxee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goorna u diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaadaha taarikhun ay ku beegantahay shan iyo labaatanka bisha sideedaad sanada labaatan labaatan warka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiin doonaa iminkii haddana ku soo dhowaada warkaasoo fidsan maamulka puntland ayaa shaaciyey dad cusub oo laga helay cudurka covid nneteen deegaanada maamulkaasi uu kaarimiyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa shaacisay dad cusub oo laga helay cudurka halista ee covid nneteen iyadoo cudurkaasi uu yahay mid kasii ama ku sii yaraanaya dalka soomaaliya warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka puntland ayaa waxay ku sheegtay in saacadihii lasoo dhaafay cudurka ay laga baaray boqol toban iyo lix qof islamarkaana laga helay afar ka mida dadkaasi kadib markii baaritaano lagu sameeyey dadka laga helay cudurka covid nneteen ayaa waxaa ay da-dooda u dhaxaysa saddex sano ilaa konton iyo kow jir waxaana saddex ka mida dadkaasi ay ku sugan yihiin magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal halka qofka kalena uu joogo magaalada boosaaso sidoo kale warbixinta wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu sheegay in cudurkaasi ay ka bogsadeen saddex qof oo ka mid ahaa dadkii hore cudurka ugu dhacay waxaana haatan xaaladooda caafimaad ay tahay mid wanaagsan tirada guud ee dadka xanuunka laga helay deegaanada dowlad goboleedka puntland ayaa shaybaar xaqiijiyey ama shaybaarka lagu xaqiijiyay ayaa hadda gaaraysa afar boqol iyo saddex qof waxaana u dhintay sagaal qof iyadoo ay bogsadeen laba boqol iyo toddoba qof hogaamiyaha xisbiga wadajir iyo wafdigu hogaaminaya ayaa maanta la filaya inay gaaraan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur ahna hogaamiyaha xisbiga wadajiri wafdu hogaaminaya ayaa maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug socdaalka dhuusamareeb cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxaa ku helin doona xubno kala duwan oo ka tirsan xisbiga wadajir iyo mas-uuliyiin kale iyagoo halkaasi u tegi doona saa ama tegi doona saacadaha soo socda qoraal ka soo baxay xisbiga wadajir ayaa waxaa lagu sheegay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur uu kuna la qaadan doono madaxda dowlad goboleedka galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada dhuusamareeb waxaa ka socda diyaargarow ku aadan soo dhoweynta siyaasiga islamarkaana halkaasi ay ka wadaan taageerayaashiisa iyo xubno kale oo ku sugan magaaladaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo mucaarad ku ah siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeeda doorashada madaxweyne ama si weyn uga soo horjeeda doorashadii madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaarihi qoorqoor walow markii dambe labada dhinac ay wada kulmeen madaxweynaha maamulka puntland ayaa kulan la qaatay guddiga doorashooyinka deegaanadaasi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa habeenkii xalay ahaa kulan la qaatay guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland madaxweynaha warbixin ka dhagaystay guddiga ayaa ku bogaadiyey shaqada wanaagsan ee u qabsoontay wuxuuna ku dhiirigeliyey inay halkaasi ka sii wadaan madaxweyne deni waxaa ka go-an hirgelinta nidaamka xisbiyada badan oo hadda meel wanaagsan maraya xukuumadda waxay garab taagan tahay guddiga iyadoo la ilaalinayo madax banaanidooda ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa labadii maalin ee lasoo dhaafay kulamo kala duwan la qaadanaya golihiisa wasiirada ururada bulshada iyo madaxda ururada siyaasadda iyo aqoon-yahano iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado halka magaalada dhuusamareebna aa si toosan nagula socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibir magahertisa faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida dalkaasi ethoobiya wararkaanu ka helayno deegaanka garasle oo duleedka oo dowlad deegaanka soomaali galbeed ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo u dhexeeya laba beelood oo halkaasi wada degaa waxaa la sheegay dagaalka oo muddo saacada qaatay inuu hal qof ku dhintay waxaana lasoo sheegaya in tiro kale ay ku dhaawacmeen shalay dagaalkaas oo gelinkii dambe ka dhacay deegaanadaasi waxaa aad waxaa adag in la helo xog ku aadan dagaalka maadaama isgaarsiinta deegaanka garasle ay go-an tahay waxaana wararku ay sheegayaan mar kale uu dagaal qarxi karo iyadoo maleeshiyaadka labada dhinacna ay sor fadhiyaan maamulka deegaanka ayaa la sheegay in ciidan u direen si loo joojiyo dagaalka balse waxaa weli waxaa si toosa looma kala dhexgelin labada dhinac ee dagaalamaya waxaana weli socda hub aruusi ay wadaan labada beelood halkaasi wada degaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye koorkoor ayaa sheegay in galmudug ay ka go-an tahay xoreynta deegaanada shabaabku ka haystaan munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay marihii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb saddex ayaa xalo lagu qabtay fagaaraha shir kole ee magaalada dhuusamareeb munaasabadda waxaa soo agaasiyay maamulka caasimadda iyadoo ay ka soo qeybgaleen madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye gudoomiyaha golaha wakiilada maamulka galmudug maxamed nuur gacal iyo xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda iyo baarlamaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha galmudug oo munaasabadda ka jeediyey khudbad ayaa sheegay in galmudug ay ku ay guul ka gaartay shirkii dhuusamareeb saddex oo ay ka soo baxeen qodobo ku aadan hanaanka doorashooyinka dalka qoorqoor ayaa sidoo kale tilmaamay in galmudug ay qaadi doonto howlgal weyn oo al-shabaab looga saari doono degmooyinka ay weli gacanta ku hayaan ee ku yaala galgaduud iyo mudug waana xuso in loo baahan yahay taageerada shacabka si looga guulaysto ama loogu guulaysto in degmooyinka xardheere ceelbuur ceeldheer dib loogu soo celiyo gacanta maamulka galmudug weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subax ee raadiyaha cadaado dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday howlgal laga fulinayo deegaano ka tirsan shabeellada dhexe iyo sidoo kale gobolka hiiraan iyadoo inta badan gobollada dalka ay howlgallo ka dhan al-shabaab ka wadaan ciidanka kumaandoosta danab ayaa ciidamada saldhig ciidamadu saldhig cusub ka samaysteen magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe taliyaha guutada lix iyo tobnaad ee kumaandoosta xoogga dalka gaashaanle ismaaciil cabdimaalig maalin oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in saldhig in saldhigan ciidanka danab ay ka samaysteen magaalada jowhar oo ugu talagaleen in lagu dardargeliyo howlgallada al-shabaab looga saarayo gobolka shabeellada dhexe iyo hiiraan ciidanka komandoosta waxay xarumo ku leeyihiin jubbaland koonfur galbeed galmudug haddana hirshabeelle ayay ka samaysteen waxaan dhowaan dadka dalka oo dhan ka xoreyn doona al-shabaab oo dhibaato ku haysa shacabka soomaaliyeed ayaa lagu ayuu yidhi taliya ismaaciil taliyaha ayaa xuseen ciidanka danab ay howlgallo ka fuliyeen inta u dhaxaysa jowhar iyo muqdisho halkaas oo ay dhibaato ku qabaan shacabka iyo gaadiidka labada dhinac iskaga kala goosha wuxuuna intaa ku daray ciidanka ay cagta mariyeen jidgooyooyin lagu dhibaateyn jiray shacabka waddaduna ay ka sameeyeen miino ama ka saareen miinooyin dhulka lagu aasay guud ahaan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobollada dalka ayaa waxay wadaan howlgallo ka dhan al-shabaab iyagoo sidoo kale mararka qaarna la kulma weeraro kala duwan oo kaga yimaada dhanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana taliya ismaaciil uu sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay ka go-an tahay in ay xoreeyaan deegaano ka tirsan ama deegaanada hirshabeelle warkii subax dhegaystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkii xasan axmed maxamed isla xasan ayaa ii farsameynaya anigoo sharmaarkaana waa idinla socodsiinaya intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
raadiyo cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
ruuxii jecel inuu warar runayo helo akhbaaraad leh raadiyaha cadaadood dhagaha ugu raaxay rajo tabac ayaa jooga iyo saxafiyaal roone xigmad loo riyaaqiyo waxay riixayaan arar ra'yi caafimaad qaba ayay soo rujinayaan hadba waxay rucleeyaan ratiga meesha loo rare raas baahan reeraan dab shidan raxan abaa reebtay ruux dhibaata haysiyo maskiin raashinku u gooye cuuryaan rafaaddaashadiyo ruux indhaha waayey ayuunbay rakaalka u dhisteen siinka raaraca eh hadba waxay u raadshaan wixii raasamaal gale raamaale dhuumoodle iyo ceelka rahareeble raas kambooni ilaa raas casay rigada boosaaso raaga ceelle xara dheere iyo ramaska buuhoodle rugta gaalkacyood iyo ilaa raqayda ceeldheerta riyaad iyo taniya rooma iyo gobolladii ruushka meel kastaba rafiiq baa u jira ruux madaalo ah runti sheeg ayaa soo tabshiyey ceeb midaan rabin riyadiisa gaarkaa haddaan raadiyaha taabto rajadoo mar soo laabatiyo nabadda oo raysa ummadoo israacdiyo dalkoo raaxa iyo doogle rabbiyo barwaaqiya ku dara roobna kala gaara ayuu raadiyuhu ku hamiyaa guusha lagu raagi